Kaafafka barakacayaasha magaalada Qardho ayaa laga bilaabay ololaha wacyigelinta baraarujinta bulshada iyo xoojinta adeeg bixinta tallaalka ee toddobaadka tallaalka guud ahaan magaalooyinka Puntland waxaa ka qayb galay furitaanka ololaha wacyigelinta mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland madaxda hay'adda Seef Jildareen iyo dadka u ololeeya arrimaha caafimaadka Cabdirasaaq Abshir Xirsi agaasimaha caafimaadka aasaasiga ah ee Puntland iyo Cabdulaahi Cartan madaxa xafiiska caafimaadka gobolka Karkaar ayaa ka warramay muhiimadda tallaalka waxaan idinka rajaynayaa inaad ajiibtaan qaadataan isgaarsiisaan qofka jooga falyuballiqi shaahidulqaa'ib qofka iminka jooga kan maqan inuu gaarsiiyo adaaga adeega dawliga ah bilaashka ah meel kasta ka baxaya laga- laga faa'iidaysto intaasaan odhan lahaa ku jira tallaalka je- ee qehdheerta ku jira booda laga qaataa xanuun ma laha dhibaato ma laha dad ee, t- ee, gacanta aad uga fiican oo ee, technician oo fiican baa tallaalaya ilmihiina kaambiinka uga faa'iideeya ku arki maysaan saddex jeer baa la qaataa sida kii hore u qaadan jireen xanuunkaa ku arki maysaan waan ka badbaadaya marka ilmihiina aan badbaadino aan u dadaalno ilmaha waynu wada dhalnay waa ilmo soomaaliyeed waynu wada leenahay dhammaanteen waa- waajib baa naga saaran inta naga maqan aan gaarsiino inanu aynu u diyaargarowno hawshaas inaan qabanno Ee, war- wa- maanta wa- maanta iyo asbuucan toddo- so- ee, toddoba beri oo laga bilaabo labaatan iyo afarta ilaa sontona sodonkan waxaa socon doona wacyigelintaasa socon doonta cabdirashiid ismaaciil madaxa hay-adda seef jildareen ee gobolka karkaar ayaa sheegay in tallaalku kaalin weyn ka qaato badqabka carruurta marka waxaan rabnaa shaqada tallaalku si ay guri walba u gaadho ilmo walba loo tallaalo waa inaynu xaqiijinnaa in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan bahda caafimaadka wasaaradda iyo waalidkuba sidii loo hubin lahaa in ilmo walba uu tallaal helay hal cunugoo caafimaadkii wuxuu la mid yahay uu ka qayb qaadanaya bulsho caafimaad ah ololaha wacyigelinta ee adeeg bixinta tallaalka laga bilaabay kaamamka magaalada qardho ayaa kaalin weyn ka qaadan doono cudurrada halista ah ee ku dhaca carruurta yaryar ee ku nool kaamamka